kulankan ka dhacay magaalada baydhabo ee gobolka baay waxa uu ahaa mid lagu soo dhoweynayay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya kuwa oo dhiwaanahan ku sugnaa magaalada baydhabo ayna u yimaadeen sidii ay wax uga ogaan lahaayeen baahiyaha bulshada baydhabo waxaana ka soo qaybgalay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka wasiirada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya odayaal iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay iyadoo kulanka xildhibaanada lagu soo dhoweynayna ay soo qaban qaadeen ururada haweenka baydhabo wasiir ku-xigeenkii amniga qaranka ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ibraahim isxaaq yarow iyo xildhibaan yacquub cali maxamed ayaa ka mid ahaa xubnaha lagu soo dhoweynayey kulanka ayna kaalin weyn ka qaateen dadaaladii lagu dhisay maamulka koonfur galbeed cabdulaahi xaaji xasan manuur oo hore wasiir usoo noqday malaaqdeero oo odayaasha ka mid ah ayaa sidoo kale goobta hadallo ka jeediyey lan kastoo xasuus leh lan kastoo oo mudan maalin walban teegan dhammaantii oo mar walbaba may baa noo saaran yihiin mada korshay haweenkana qaaliga ah oo xasuusta suubiyaan wasiirkii hore dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan wasaaradda amniga qaranka oo juhdi badan kibiyi midhahan oo maanta noontan fadhiinaan wasiiradeeda kamayin wanaag ahaa sharafna ahaa walaal gabdhawan inbilaawan dhaqankaana mahayno iniguna lala ammaano mise nagma hadna makasaan wal ayauleh nunkasaan wal ammaano makasaan geek ini gabdhawan inbilaawan fikradun may malay eed muqadasan ay waay dad badan han halgamay wadankun dad badan han dhimidi han qarayibi wawugila han mari laakiin dan oo reed han kanagadayahi lankun walaa isu taraya langmahadnage waa geesha ninkowe gabagabadii ibraahim isxaaq yarow ayaa hadal mahadnaqa goobta ka jeediyey dhaganka dhagan gorodnimada soo jireenka walaa ay dadka ka dhagamaayeen heerarka inay burbur tanaasul iyo maylagaay isu dulqaad alla ka-obsi iyo qur-aan akhri yani iyagoo meel raadis ilaahay badan hataa mararka qaar inay la kulmaan la qiyaamo odayaasha iyadan iska dhawayni way wahaa ilaahay subxaana watacaala kabacdi mahadgaar ay naga rogtin maha koobo koro runtii maha koobo koro dadka shaqadaas inta ku gobolki dadlaha koobo koro mae wasiiradan hata inta fadhiyaan maylka jareedad iyo gudigi farsamada haayeen